annagu haddaan soomaali nahay maasha allah waxaan nahay familo aad iyo aad caruuro kala gruub ah kala kooxa ah kala wakhti ah ayaa noo jooga guryaha waa muumino cabdi caynab oo ka mid ah waalidiinta austraaliya oo maanta carruurtooda dib ugu laabteen iskuullada lix bil kadib islamarkaana ah hooyo u hadasha hooyooyinka kale ee soomaalida magaalada melbourne ku nool waxay ka warramaysaa farxadda waalidiinta iyo carruurtabay u leedahay in maanta dib iskuullada loogu laabto maasha allah maantayta waxa weeye aad iyo aad baa waxaa u faraxsan waalidiinta iyo caruurta weliba caruurta aada u faraxsan maadaama caruurta muddo toddoba bilood ay iskool la-aan ahayd oo ay guriga joogeen oo cayaartii iyo dee farxaddii iyo saaxiibadii ay iskoolka isku yaqaaneen ay aada iyo aada u tabeen oo miskareeyeen marka aad bay maanta farxad weyn u tahay in caruurta weliba qeybta dhalinyarada ah oo dee yaryar oo ka bilaabata breb ilaa grade si grade seven inay iskoolada dib ugu noqdaan maanta aad bay farxad weyn u tahay ma garatay soomaalidu waxay ka mid yihiin qoysaska caruuraha badan iskuullada u taga dhibaatada waxbarashada guryahana saameyn weyn bay ku yeelatay noloshooda ibraahimow arrinkaas waa jiraa annagu haddaan soomaali nahay maasha allah waxaan nahay familo aad iyo aad caruuro kala gruub ah kala kooxo ah kala wakhti ah ayaa noo jooga guryaha guryihii xataa waxaa laga yaabaa inaysan deeqin oo dee dadka isku guryo ma ahan marka kala leebal bay meesha carruurta yihiin marka waa isku dhib qabeen maadaama ay kala leebal iyo kala waqti yihiin ilmihiina badan yihiin waa isku dhib qabeen oo dee qolalkii nin walba qol baa laga rabaa inuu kuwait wax ku dhegaysto wax ku akhristo macalinkiisa uu maqlo casharkiisa uga baxo marka carruurta aad iyo aad bay culays iskugu qabeen kuwa yaryar baa laga yaabaa inay joogaan markaa guriga meesha ay kuwii waaweyna wax ka baranayaan qaar baa yeerto alifa oo exaamkii u soo dhow yahay inay macnaha heer jaamacadeed u gudbaan qaar baa breb ah oo from beginning ah oo aad ay uga adag tahay inay fahmaanba hooyadii waxaa laga yaabaaba inaysan si fiicanba u aqoonin ama dee aqoon badan oo durugsanba u lahayn technolojiga ilmahan yarna asagu cunug isxilqaamaya maaha waa cunug adiga mas-uuliyad kaaga baahan ina adigu caawisid marka hooyadii waxay noqotay macalimad waxay noqotay hooyo waxay noqotay mas-uuliyad weyn baa soo fushay aada iyo aada u culus toddoba bilood mas-uuliyad aada u culus baa saarnayd marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda tiimkii ugu horreeyey maantuu bilaabay oo bishu ay labayo toban tahay oktoobar dhanka kale waxaa jira caruur badan oo dugsiyada sare dhigta oo dhibsaday gurijoognimada qaarkood ayaa la sheegay inay dhibaato maskaxiyan soo gaadhay caruurtii teen ageka ahaa oo dhalinyarada ahaa adugu ilaa grade seven ilaa eight ilaa nine ilaa ilaa dee kor u soco aad iyo aad baa dhibaato badan ula soo gudboonaatay communitiga australiyaanka weliba madow iyo caddaanba ayagoon u kala harin caruuro badan baa dhibaato soo gaadhay caruuro badan baa mental illness ama xanuunka dhibaato ka soo gaadhay guri jooggii iyo dee labada derbiyo la eegayo marka kuwaa isdilay kuwaa cararay kuwaa dhibaato badan soo gaadhay marka arrinkaana waa jira arrinkaas oo dhibaato badan ku reebay coronaviruskii dhacay iyo badxirankii iyo saaxiiba la-aantii iyo sheeko la-aantii iyo miidiyihii badnaa ay ku dhex jireen technolojiga carruurta ay ku dhex jireen ayay aada ugu waasheen marka arrinkaas maantayta waxaan u malaynaa inuu soo afjarmi doono maanta laga bilaabo insha allah biidni illahi kariim waalidiintu nifaas weyn bay u tahay in carruurtooda ay iskuullada ku laabtaan waayo qaarkood way shaqeeyaan halka qaarka kalena u baahan yihiin nasasho inta yartahay ay iskuullada ku jiraan carruurtooda ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya